shilkan koowaad ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo karin oo ku taala duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gaari ay saarnaayeen qoys ka kooban sideed ruux ayaa shilkan galay waxaana halkaasi ka dhashay khasaar isugu jiro dhimashiyo dhaawac ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay shilkan gaari ee ka dhacay duleedka magaalada boosaaso halka ay ku dhaawacmeen saddex caruur ah wararka ayaa intaas ku daraya in qoysaskan shilka gale ay ka yimaadeen dalka ingiriiska shalay ayay kasoo tegeen deegaanka xido iyaga oo doonayay inay dib ugu laabtaan dalka u k dhowaan ayay ahayd markii tirikoob uu soo saaray maamulka puntland lagu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay shilalka ka dhacay deegaanada uu ka aramiyo maamulkaasi ay ku nafwaayeen afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol siddeetan isdeed kale dhanka kale shil gaari oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho shilkan ayaa ka dhacay deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaana uu yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari gaadiidka isku dhacay ayaa ah kuwa xamuulka qaada waxaana shilka ka dhashay dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah dadkii saarnaa gaadiidkaasi kuwaas oo ay ugu horreeyaan darwallada kaxaynayay gaadiidkii isku dhacay muuqaalo iyo sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo soo gaaray gaadiidkii isku dhacay